bsm اllaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii qowlihi tacaala laa yaxilu lakum an tarifu الnisaءa karha wla tacduluuhun baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii qowlihi tacaala fii macnaa qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa macnihiisa yuu u baab yahay oo alla uu yidhi laa yaxillu lakum an tarisu الnisaءa karhaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxillu lakum idiinma xalaal aha an tarisu الnisaa'a haweenka nikaaxooda inaad dhaxashaan karhan inaad ku dhaxashaan dirqis iyagoo yacnii markaa aad dirqinaysaan walaa tacduluuhunna ha meermeerinnina oo nikaaxa ha ka mancinina qaala waxa uu yidhi kaana arajulu qofku wuxuu ahaa idaa maata yacnii baabkaas u baabeeyey haweenkii marka nikaaxooda idinkuma dhexlaysaan oo naagtu hadday nin leedahay oo ninkeedu uu ka dhinto markay ka degto asaayada ama afarta bilood iyo tobanka habeen iyadaa khiyaar la cidday guursanayso ee haweentan marka dhaxal nikaaxeedii baa la dhaxlay wax jira ma ahna oo qasab iyo dhaxal iyo xuquuq kuma lihidiin hadduu walaalkaa qabi jiray iyo hadduu adeerkaa qabi jiray iyo inaad marka adiga dumaashaa qasab ma aha oo iyadii khiyaar iyadaa lew ayb walaa tacduluuhunna nikaaxana ha ka mancinninoo hadday idinku mas-uulkeeda aad haysaan ha ka mancinina nikaaxa u diidinina hadday cid kale guursanaysa faraha ka qaado u guuriya haddaad owliye u tihiin qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala akhbaranaa asbaaq bnu muxamed qaala akhbaranaa shaybaaniyu can cikrimata can ibni cabbaas qaala shaybaaniyu waxa uu yidhi shaybaanigu wadakarahu caطaa'un abulxasan assuwaa'iy wlaa adunhu ilaa can ibni cabbaas ayb wadakarahu caطaa'un ayaa sheegay abulxasan assuwaa'iyu ahaa walaa adunnuhu mana u malaynaya xadiidka inuu ka sheegay ilaa can ibni cabbaas mooyaane fii hadihi اlaayati aayaddan yanii ibnu cabbaas inuu cikrima inuu ibnu cabbaas ka sheegay fii hadihi اlaayati fii tafsiiri hadihi اlaayati laa yaxilu lakum an tarisu الnisaءa karhaa walaa tacduluuhunna qaala kaana arajulu qofku wuxuu ahaa idaa maata ninku wuxuu ahaa idaa maata haddii uu dhinto kaana wliyaa'uhu dadka isaga owliyadiisa casabadiisa ah waxay ahaayeen dadka isaga dhexlayo axaqa bimra'atihi xaaskiisa kuwii ku xaqnimo badan min weliyi nafsihaa nafsadeeda weligii ay u lahayd kaga xaqnimo badan ayb oo yacnii aweentan awal ajnabi bay ka ahayd nin baa guursaday ninkii baa marka dhintay ninkaa marka qaraabadiisa iyo casabadiisa waxay ahaayeen haweentaas inay uga xaqnimo badan yihiin weligeedii rasmiga ahay ilaa iyadu weli rasmi oo nikaaxay leedahay ayb yanii maalan aabbaheed ninkii ay ka dhimatay ciddiisaa uga xaq badan saasay ahaan jireen iyagu marka naagta nin bay lahayd ninkii baa ka dhintay ninkaa dhintay qaraabadiisa kuwa isaga dhexlayo yaa waxay uga owleysnaayeen naagta aabbaheedoo kale oo weliba u ahba saasaa jiri jirta yani ayb in shaaa bacduhum qaarkood hadday doonaan zawajahaa yacnii wuu guurinayey ow amase zawajuuhaa way guursanaayeen ay tasawajuuhaa wain shaa'uu hadday doonaanna lam yusawijuuhaa ma guurinaynin fanasalat haadihi alaaya aayaddan baa soo degtay fii daalika arrinkaa sha'nigaa ayay aayaddan ka soo degtay xadiidka sanadkiisa xaasilka ku jira waxaa weeyaan shaybaanigu xadiidkan laba dariiq inuu u haysto dariiq mawsuul ahoo can cikrima can ibni cabbaas dariiqa kalena mawsuulnimadiisaa lagu shakisan yahay oo waxaa weeyaan waa wahiya dariiqu caطaa abilxasan assuwaa'i can ibni cabbaas labadaa marka sheekh cikrima iyo caطaa abulxasan assuwaa'i dariiqa caطaa shaki baa ku jira inuu mawsuul yahay dariiqa kale laakiin iyadu male shaki dariiq cikrima nacam intaa weeyaan waxa uu marka qaalo shaybaaniyu wadakarahu caطaa'un abulxasan assuwaa'iy xadiidkiibuu sheegay shaybaanigu marka wuxuu yidhi walaa adunnuhu u malayn maayo ilaa can ibni cabbaas inuu ka sheegay maahan ayb sidaasay marka sanadku xadiidku marka uu yahay macnaha xadiidka loo tarjamay iyo xadiidkuna waa isleeyihiin ayb kaana owliyaa'uhu ninka dhintay owliyadiisu waxay ahaayeen xaqa inay uga xaqnimo badnaayeen bimra'atihi naagti u ka dhintay min weliyi nafsihaa haweentaas weliyaalkeeda inuu uga xaqnimo badnaa ayb in shaaa bacduhum qaarkood hadday doonaan zawajahaa waa guurinaya ow zawajuuhaa raawigaa ku shakiyey iyagoo dhan ba ama guurinaye ama qaarkood baa guurinayeen wain shaau hadday doonaanna lam yusawijuuhaa ma guurinaynin in shaaa bacduhum qaarkood hadday doonaan zawajahaa wuu guurinayay bacdigaas lafdigaa la ictibaariyey ow amase zawajuuhaa labada eray waa isku mida miduu isticmaalay aanu yuu ka shakiyey ow zawajuuhaa way guurinayeen iyaga oo dhan wain shaau hadday doonaanna lam yusawijuuha ma guurinaynin fanaزlat hadihi اlaaya baa soo degtay fii dalika fii shani dalika ayb macnaha marka xadiidku waxaa weeyaan nikaaxa haweenta lama dhaxlo walaayada iyada weliga loo yahayna hadda lama dhaxlo oo naagta ninkii horee qabay qoyskiisu ma dhaxlayaan naagta nikaaxeeda oo iyada cidday doontay guursan kartaa markay afarta bilood iyo tobanka dhammaysato marka la guurinayana weligeedii asalka ahbaa xaq ku leh ee qoladan iyagu waxba xaq gaara kale kuma laha ilmo unbay u dhashay macnuu marka sidaa weeyaan ama hadday iyadu rabto in la dumaalo waa xaqay u leedahay waa guursan kartaa taas iyadu waa baab kale yani maahan dumaashu inay xaaraan tahay ma ahan xadiidku inuu sidaa tilmaamaya laakiin amarka iyo arrinka ay isa siinayaan waa arrinka marka aanay iyagu xaq u lahayn qaala alimaam macaani kalena marka ibnu اlqayim tahdiibu sunanka iyo ku sheegsheegay laakiin kan aan sheegna unba ugu muhiimsan qaala xadaanaa marka qaybta dambe walaa tacduluuhunnana waxay ka soo gelaysaa wain shaauu lam yusawijuuhaa guurin la'aantaas cadli ayaa ku jiro way dhibaayaan nikaaci bay ka celinayaan qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni haabit almarwasiy qaala xadaanii caliy bni xusayn can abihi can yaziid alnaxwiy can cikrimata can ibni cabbaas qaala waxa uu yidhi laa yaxillu lakum idinma xalaal aha an taritu nnisaa'a haweenkii inaad dhaxashaan karhan aa ku dhaxashaan si yacnii dirqis ah oo iyagu marka aanay waxba rabinoo nikaaxooda aanay danba ku lahayn walaa tacduluuhunna guurka ha u diidinina litadhabuu saa ula tagtaan bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aad siiseen qaarkiis saa ula tagtaan oo dib uga qaadataan ilaa an ya'tiina inay la imaanayaan mooyaane bifaaxishatin xumi faaxishada oo mubayinatin cad faaxisho cad hadday la yimaadaan yaa ka qaadan kara laakiin meherkii ninka iyada qabaa ka qaadan kara oo waa mas'alada marka khuluca khuluca hadday wax la timaado marka faaxishadana waxaa loo jeeda madax taag iyo wax lamida laakii hadday ninkii ku madax taagayso aanay rabin oo kale marka inuu yidhaahdaye ma isfuranaysaa naftaadii ayb keen marka falaa junaaxa calayhima fii ma iftadat bih nacam waxay isku furanaysaa dembi ma aha dhib ma laha laakiin marka khulucu ansaxayo waa haddii iyadu uuna nushuusnimada ay xaggeeda ka socoto ninku hadduu isagu nushuusnimada la imaado si ay naagta marka meher oo uga qaato idraar iyo dhibid waayo middaa iyada in la yeela ma aha haddii marka xaq ay u leedahayna qaadiga waa fur buu dhahaya haddii kalena isaga fasakhaya marka ninku inuu isagu dhibaatada inta xaggiisa ka timaado haddana maalkii aan ku siiyey isii waa dulmi ah kaas iyadu maya wadalika ana rajula qofku ninku wuxuu ahaa kaana yarisu inuu dhaxlayo imra'ata dii qaraabatihi kan qaraabadiisa u saaxiibkaa xaaskiisa inuu dhaxlayo fayacduluhaa waa waa meermeerinayo nikaaxii buu marka ka celinayey xataa tamuuta intay ka dhimato ow tarudda ilayhi ama ay celiso sadaaqahaa meherkii inay ay celiso meherkii ninkeedna uu ku siiye keen intay ka dhaxdo ama waa celinayaa waa haynayaa ilaa ay ka dhimato faaxkama allaahu ilaahay uu soo xukumay can daalika kaagaas wuu xukumayo waa sugay ilaahay ayb wanahaa can daalika arrintaaduna reebo xukunka uu sugay kaas waa ayb faaxkama allaahu ilaahay waa manciyeyoo can daalika arrinkaa waa manciyey wanahaa can daalika waa reebay arrintaas ayb axkama bimacnaa manaca ayb xadiidka marka macnihii loo tarjumay iyo isaga waa isla socdaan qال xdثna أحمد بن شhbوyة الmrwزي qال أخبرna cبدالله بن cثمان عن عيiسى بن عubayd عن عubayd اللahi mولى cمر عن الضحاaك بمaعنaaه qاaل fوacd الlaه ذلكa fawacd الlaه إlaahi سubحaanه وataعaaلى wuu wacdiyey oo aayadahan buu soo dejiyey ذalika yعni waxaa weeyaan can ذalika arrintaa xaggeeda ilaahay waa ka wacdiyey wacdi buu ka soo jeediyeyoo inaan arrintaa la samaynin baabun fi اlisticmaari halkaa marka wuxuu uga baxay baabkan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlisticmaari la tashigii alisticmaar wana waxaa weya la tashi weligu inuu xuquuq leeyahay oo welila'aan haweentu aynan isguuri karinaa la sheegay weligii isaga waxaa laga rabaa inuu haweenka la tashto cidda uu guurinayo iyo sida uu wax u guurinaayo haweenta cidda yacni keensanaysa inuu la fiiriyo haye ninkan ma rabtaa la tashi inuu sameeyo isticmaar la tashiga marka bikrada iyo garoobkaa kala duwan sida xadiidku uu tilmaami doono nacam ayb marka isagu marka inuu la tashi la yimaado isticmaar ay dalabul amri arrin inuu ka dalbo iyo guuri inuu ka dalbo ilaa waxaan iyada mustaqbalkeeda waa qofka la guursanaya la dhaqaya iyadoo qofka dhaqanayana marka ay iyadu adeecayso ay la noolaanaysana waa qof iyada ay la noolaanayso waay ninkan la noolaan maayo qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala akhbaranaa abaan huwa bnu yaziid alcaطaar qaala akhbaranaa yaxya can abi salma can abi hurayra ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa tunkaxu اhayibu garoobka lama guuriyo xataa tusta'mala ilaa lagala tashto oo amar laga dalbo ayb walalbikruna lama guuriyo xataa tusta'dana ilaa biidnihaa walalbikruna lama guuriyo gabadha aan guurka soo marin ilaa biidnihaa iyada idinkeeda umbaa lagu guuriyaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow wamaa idnuhaa idinkeedu waa maxay qaala waxa uu yidhi an taskuta inay aamusto xadiidku marka bukhaariiyo muslim baa soo saareen macnaha xadiidka uu tilmaamayana waa macnihii loo tarjumay oo isticmaarku ama amar weydiisashada ninka weligaa gabadha uu guurinayo weliga u yahay uu su'aalanayo yaa xadiidka uu tilmaamayaa garoobka iyada waxaa laga rabaa marka amar sariix ah agga isti'daankay ku kala duwan yihiin iyada marka amar sariixa laga rabaa marka laleeyahy axaqu binafsihaa yacnii iyadoon dhihin ii guuri ninkan aan sidaa u caddaynin ma guurinayo weliga ayb laakiin gabadhu waa ka khafiifsan tahay labaduba laakiin amar waa laga rabaa yani labadaba waxaan u jeedaa isti'daan waa laga rabaa oo weli way u baahan yihiin labadoodaba ayb ee weligiibaa midna intuu la tashto ninkan makuu guuriyaa haa ayaa laga rabaa ii guuri markaasuu guurin karaa waa garoob midna waxaa weeyaan hadday aamusto calaamad oo raalli ahaansho waa midda marka gabadha ah maxaa yeele iyagu waxaa qaalibka ah marka xishoodka ayb labadaa unbay ku kala duwan yihiin bis macnuhu xadiidka maahan yacni garoobka inay iyada isguurin karta ma laga fahmayo xadiidka ayb kayfiyada uu idinka uga qaadayo unbaa kala duwan laakiin gabadh iyo garoobba weli bay u baahan yihiin aayaddii casharkii hore aan ku soo marnay gabadhii macqil ibni yasaar la dhalatay ee lasoo furay ee ninkeedii inuu dib u guursado uu rabay ee macqil uu u diiday waa kii ilaahay amray in u guuriyo gabdhaha marka waxaa weeyaan awaanka guurka ha u diidininaa layidhi haddii marka garoobka iyadu isguurin karto waa saasaa laga yeeli lahaa laakiin keliya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa siduu uga amar qaada lahay bis waa inuu sariix ahaado ayb taa u weeyaan meeshan marka an taskuta mafhuum ma leedahay marka mafhuum mafhuum mafhuumka waxaan u jeeda mafhuumulmukhaalafo haddaynan aamusin inaan la guurinaynin maa laga fahmaa hadday gabadhii tidhaahda ii guuri waa bikro waa gabar ninkaa makuu guuriya ha ii guuriyay tiri maynaan la guurinaynaa laga qaadanayaa maya maxaa yeelay in markaas la guuriyaa faxwa alkhiaab waxaa la yidhaahdaaba uu ku sugnaanaya haddii awalba sukuudkeeda la ictibaariyey hadalkeeda in lasii ictibaariyo min baabi owlaaw faxwa alkhiaab daahiryadaa iyagu waxay yidhahdaan la guurin maayo haddii ay gabadhii marka maku guuriyaa ninkan nin ninkan makuu guuriyaa maya hadday hadday aamu yacni hadday hadasho oo ay tidhaahdo waa rabaa ii guuri ma la guuri karay dhahay maxaa yaele an taskutaa la yidhi sukuudkiiba haddii lagu guuriyo hadalkiisoo kama sii owleysna taas marka waa waa daahirinimadooday laa'iq u tahay wax oo waxaa weeyaan ayb qiyaaska iyo dalaalada alfaadda iyo kulli way ka hor imaanayna qaala xadaanaa abu kaamil huwa aljaxdariyu qaala ahbaranaa yaziid yacni bna zurayr xa waahbaranaa muusa bn ismaaciil huwa abu salamata tabudakiyu qaala ahbaranaa xamaadun huwa bnu salma almacna ay almacnى waaxidu qaala xadaanii mxamed bnu camri qaala ahbarana abu salma can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slam nebigu waxau yidhi tusta'maru اlyatiimatu midda aabbaheed dhintay agoonta waa laga amar dalbadaa fii nafsiha nafsadeyda ayb tusta'maru اlyatiimatu gabadha agoonta waa laga amar dalbaa waa agoonta midda yar aan aabbaha lahayn aabbaheed dhintay waxaana loo jeedaa un halkan gabadha dikrada ee qaangaarka ah waxaa lagu magacaabay marka yatiimo agoonaa la yidhi laakiin hadda agoon ma ah waxaa la yidhaha marka waxaa weeyaan biictibaari maa kaanat waxay ahaydaa la fiirina waana ku badan tahay qur'aanka iyo sunnada iyo culamaau lbalaaqana waxay yidhaahdaan darbun min almajaaz waaye nacam waa majaaz mursala weliba shayga in loo fiiriyo biictibaari maa yakuun iyo biictibaari maa kaan iyo waa waxaa weeyaan marka waa intaba waa waa majaaz mursala ayb yay dhahaan innii araanii acsiru khamran iyaa ka midan innii araanii anu waxaan is arkayaan ku riyooday acsiru khamran oo khamro miiraayo khamrada waa waxay ahaan doonto waa cinabu u jeedaan biictibaari maa takuunu maa se takuun iyadoo marka biictibaari maa kaanat ana waabatan qur'aankana waaaatul yataamaa amwaalahum waaatuu siiya alyataamaa agoonta amwaalahum maalkooda siiya isagoo agoonama maalkiisa la siin karaa agoonku ilaa waa qofkaan qaan gaarin oo aabbihii dhintay marka isagoon qaan gaarin oo agoonnimadii ku jiro in la siiya ma bannaana ma ahaba wabtalulyataamaa xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum marka waaaatulyataamaa amwaalahumtaas biictibaari maa kaanuu waxay ahaayeena la fiiriyey ee haddadaas la siinaya ma aha iyagu tanna taasay lamidtay tusta'maru lyatiimatu gabadha aabbaheed intay agoonnimada soo martay qaan gaartay waa laga idin dalbadaa fii nafsihaa nafsadeeda waa looga idin dalbadaa waa lala tashtaa fain sakatat hadday aamusto fa huwa idnuhaa hadday iska aamusto marka waaba idinkeedii wain abad haddii ay diiddana falaa jawaasa calayha socodsiin korkeeda ma ahan laguma socodsiin karo laguma qasbi karo xadiidka marka waxaa laga qaadanaya gabadha bikrada inaan la dirqi karin waxaan walaayatulijbaarka la yidhahdo aabbaha iyo awowgaa leh culammada yacnii in qaarkood ay qabaan shaaficiyada iyo xanaabilada laftirkooda iyo ay leeyihiin yacnii aabbuhu iyo awowgu awowga aabbaha dhalay labada iyagu waxay leeyihiin ijbaar gabadha bikrada inay cidday doonaan siiyaan iyadoon rabin xataa ay ku qasbaan laakiin axaadiiuu keeni doonaa abu daawuud mas'aladaa oo baabay doonaa baabkeedaan ugu tegaynaa wain abad haddii ay diiddo falaa jawaasa calayhaa xadgudub ama socodsiin lagu socodsiiye calayhaa korkeeda ma ahanin dirqin male walijbaaru fii xadiidi yaziid ijbaarka iyo dirqinta yaziid xadiidkiisuu ku jiray ile xadiidka sanadkiisu laba sheekhuu leeyahy xamaad iyo yaziidaa warinayaan riwaayada yaziid ayaa ijbaarku ku jiraa wain abad falaa jawaasa calayhaadaas wlbaaru mu idin dhigaan wاlإkhbaaru ikhbaarkuna wuxuu ku jiraa fii xadiiثi yaziid hhy ayb oo riwaayada marka xamaad isagu ma lahan n ikhbaar kuma jiro moxamed bn camrin qaal ahbaranaa xaale yaziid bn zurayc qال أbو dاود وkذلika رwاه أbو khالد سلyمان بن حyان أbو khالد الأحmر ومعاaذ بن معاaذ وهو العنbري عن محمد بن cمr saas iyaguna u wariyeen oo أخhbarnaa bay ku keeneen qaala xadaanaa mxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala akhbaranaa bnu idriis can mxamed bni camrin bihada alxadiidi biisnaadihi zaada fiihi wuxuu ku daray qaala wuxuu yidhi fain bakat hadday oyso ow sakatad ama ay aamusto zaada wuxuu ku daray riwaayadan ibnu idriis bakat ayuu ziyaadiyey isaga ayb qaala abu daawuud walaysa bakat bimaxfuudin bakat daasna maxfuud ma ahana waa shaad oo ka wada wahuwa wahmun fi lxadiidi wa huwa lafdigaasuna wahmun ayuu ku yahay fi lxadiidi xadiidka alwahmu min ibni idriis wahmiguna ibnu idriis oo ka ahaaday qaladka ow amase min moxamed bni alcalaa abuu kurayb shaykhu abi daawuud marka bakad waa wahmi marka man duuna moxamed ibni camrin ka yimid ama moxamed ibnu alcalaa ama ibnu idriis amaa ruwaadda kale iyagu bakad ma sheegin hadday oyso ma aanay sheegin qaala abu daawuud warawaahu abuu camrin wadakwaanu ayaa wariyeen can caaishata qaalat yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina albikra tastaxyii gabadhu way xishoonaysaa an tatakallama min an tatakallama yanii inay ay hadasho way ka xishoonaysaa qaala waxa uu yidhi sukaatuhaa iqraaruhaa sukaatuhaa yacnii sukuutuhaa iyada aamusitaankeeda iqraaruhaa weeyaan oggolaashadeeda aamusitaankeeda iyada oggolaansho ka taagan ayb marka sidaa buu yidhi qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa mucaawiyaة bnu hishaam can sufyaan can ismaaciila bni umayah qaala xadaanii اhiqatu waa tacdiil bilafdi اlibhaam lafdi mubhama wax lagu tacdiiliyey qaacidada marka masalaxa waxaa weeyaan xadiidka saas oo kalea daciif maqbuul ma aha can ibni cumara qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam aamiruu الnisaaءa fii banaatihinna aamiruu kala tashta oo talageliya annisaa'a haweenka fii banaatihinna gabdhahooda ka talageliya ayb aamiru الnisaaءa fii banaatihinna ay shaawiruuhunna kala tashta kala tashta way iska fiican tahay xadiidkan hadda dacfi baa ku jiro xadaanii hiqatudaas ninkaas mubhamkaa ku jiro waana daciif laakiin in lagala tashto gabadhii hooyadii dhashay oo lagu xurmeeyo way tahay hadday taladeedba dabcan ahlu tahay oo qof gabadhii wanaag la rabto oo khayr la rabto ay tahay inuu markaa kala tashto ogeysiiyo tadyiiban likhaairiha iyadoo isagoo khaairkeeda wanaajinayo oo rasuulka calayh salaatu wasalaam haweenkiisu yacnii khawaair khaairkooda iyo qalbigooda waa wanaajin jiray waxyaabo badan buu u yeeli jiray oo iyagu marka qalbigooda ku wanaajinayo caaisha radi allahu canha siduu qisadii xajka aan ku soo marnay iyada khaairkeeda inuu hagaajiyo u yeelay mararka qaarkoodna marka yacni waxaa weeyaan umu salama markii waatay tala fiican nebigu siisay markii qoladii marka saxaabadii ay xiirashadii xoogaa ka madax taageen waatay intay tala fiican siisay taladii uu yeelay orodka adiga xiiro xoolahaaga qal waa kugu dayanayaan ficil samey iyagaa kugu dayanaya sidiiba u yeelay way ku daydeen marka haweenku qaar marka taladoodu fiican tahay waa jiraan haweenku marka lalama tashto bataatanba diin saxa ma aha qofka yacni waxaa weeyaan hadday talo leedahay iyo wixii ay tala ku leedahay in lagala hadlo waxyaaba iyaduna ay iskaba oggolaanayso haddaan haddaan loo sheeginna laga yaaba ay dhibaato ku kicin kartana in laysaga sheegaa wanaagsan weliba umuurahan oo kale hadday doonto yacni waxaa laga yaaba inay dhibaato ku kicisaban gabadhii la guursan lahaa iyo wixii dhammaan xadiidkusa waa daciif baabun fi lbikri yusawijuhaa abuuha walaa yasta'miruhaa waa kan marka baabkii baabun ayaada kani baabun baab weeyaan fi lbikri gabadha bikrada ah yusawijuhaa abuuhaa aabbaheed uu guurinayo walaa yasta'miruhaa isaga oo aan la tashanin qasbay aabbuhu ma qasbi karaa gabadha yani ijbaarku wuxuu ka xasilaa aabbaha ijbaarka fuqahadu ay sheegaan aabbaha iyo awowga bes walaalka iyo adeerka iyo ma qasbi karo ijbaar male asagana laakiin aabbaha iyo awowga aabbaha dhalay baa culammada shaaficiyada iyo fuqahada qaar kale waxay leeyihiin waa aabbuhu wuu qasbi karaa ninaysan rabin wuu qasbi karaa baabkaa marka wuxuu baabaynayaa marka arrintaas qال xadaثna cثmaan بن أbي شhaybة qaal أخbarana xusayn بن mحamed huwa اlmucalim waxaan ujeeda xusayn بن mحamed ayb qaala أخبرنا جرير بن حازم حسين بن محمد قال أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جاaرية gabr bikran bikraأة أتت النبiيa slى الlaه عليه لي وsلم nebigay u timid fadakarad waxay sheegtay أna abaahaa aabbaheed زawajahaa inuu guuriyey wahiya kaarihatun iyadoo nacayso fakhayaraha النebiyu sal اه slam nebiga waa khiyaar geliyey waa door geliyey see u khiyaar geliyey marka wuxuu yidhi haddaad doontada nikaaxaada haiska socdo aabbaha yeel haddii adiga aad rabtada nikaaxii waa la joojinaya ninkii waa kaa tegaya waxaa laga qaadanaya awalan nikaaxa ijbaarka ku dhisan inuu ansaxayo sidiisa laakiin socoshadiisa iyo istimraarnimadiisa wuxuu ku xihan yahay gabadhuu ku xihan yahay hadday iyadu doorato inuu sidiisa u socdo waa dayn kartaa haddaanay u haddaysan rabin laakiin waa lagawaa laga fasakhala ninkii iska tag baa laleeyahay xadiidkan marka waa mwaa marfuuc yani mawsuul ah sidaan hadda abu daawuud uu ku wariyey waana saxiixun uu ku yahay fuqahada marka shaaficiyada ama muxadisiintooda waxay leeyihiin isagoo mursalo xadiidkan soo arooray riwaayada mursaladaana xoog badan xadiidkan marka khilaaf baa ku jiray dheen wuxuu soo arooray can cikrima ana jaariyatan bikran biduuni dikri bni cabbaas marna wuxuu soo arooray isagoo sidan mawsuul u ah riwaayada mawsuulka iyo middan marka mursalada ahna tan mursalada ayaa raajixay dhehen sidaasay xadiidkan uga baxsadeen marka amaa xadiidka kale soo socda xadiid alkhansaa ee bukhaari uu warinayo iyada waxaa ku cad inay hayibo ahayd riwaayaadka bukhaari iyo wuxuu leeya wahiya imra'atun hayibun wa kaanat hayibatan garoobay ahayd garoobka inaan la dirqi karin waa qabaan marka shaaficiyada eeg taas kama muransana gabar waa waxa la dirqin kara ay leeyihin xadiidkan deliilkiisana waxay leeyihiin xadiidkan mawsuul ahaan uma ansixin mursalkiisaa saxeixa mursalkuna xujo annaga agteenna kama ahna ileh oo mursalka iyagu ma xujaysanayaan dabcan waana sida xooga badan mursalka inaan la xujaysanin laakiin waxaa lagu haystaa riwaayada mursalada waxay cilaynaya midda mawsuulada ma jirta saa ma ahna mutaabacaday haysataa middaan mawsuulada ahna riwaayada marka qof la gooni noqday ma ah marka mursalkiina sidiisu saxeix u yahay mawsuulkiina sidiisu saxeix u yahay halkan marka tahdiibu sunanka haddaad haysataan hadal aad u dheeruu sheegay nacam oo bayhaqi iyo raggaa marka uu aad ugu weeraraya alimaam ibnuulqayim wuxuu leeyahay wa calaa ariiqati albayhaqiyi bayhaqi ragga aad wuxuu ka mid yahay xadiidkan marka mursal waayo yidhiyo aad yacni uu isaga u weeraray oo isaga dacfiga riwaayada mawsuulada lama qaadanayo yidhi marka wuxuu leeyahy wa calaa ariiqati albayhaqiyi wa akari alfuqahaa wa jamcin wa jamci ahli اlusuul hada xadiiثu صaxiixu weeyaan buu yidhi iyaga dariiqooda haddii la raaco fuqahada liأnna jariira bna xaasimin iqatun habtun ninka xadiidka mawsuulka ka dhiga jariir ibnu xaasim waa iqatun habtun waqad wasalahu ilaa nebiguuna gaarsiiyey wahum yaquuluuna iyaguna waxay dhahayaan bayhaqi iyo fuqahada ziyaadaةu الثiqati maqbuulatun ninka iqadaa ziyaadada uu la yimaado waa la aqbalayaa famaa baaluhaa tuqbalu fii mowdicin maxaa dhacay buu leeyahy meelna lagu aqbalayaa ziyaadatu iqada loo aqbalaa bal fii akari almawaadici ay u aqbalayaan meelaha badankood allatii tuwaafiqu waafaqaysa madhab almuqallidi muqallidka madhabkiisa meelaha waafaqaayo maxaa loo aqbalaya yidhi ziyaadatu iqada wa turaddu maxaa loo celinayaa fii mowdicin yukhaalifu madhabahu meel madhabkiisa khilaafaysana maxaa looga tegayaa oo loo radinaa buuli wqad qabiluu ziyaadaة الثiqati bay aqbaleen fii akari min miatayni min alaxaadiiثi rafcan wawaslan laba boqol oo xadiid ka badanay aqbaleenuu yidhi mawsuul iyo yanii iyo mursal iscaariday ay yidhaahdeen mawsuulka ayaa la hormarina aziyaadaةu min aلثiqati maqbuulaة ay ku aqbaleen soo ma aragtid waziyaadaةu lafdin ay ku aqbaleen iyo wanaxwihi ayb waziyaadaةu lafdin iyo wanaxwihi lafdi waxay lamida whada low infarada bihi jariirun waa hadduu jariir la gooni noqday middaas fakayfa waqad taabacahu calaa rafcihi can ayuub zayd bnu xibbaan dakarahu bnu maaja fii sunanihi hadduu keligiis ahaan lahaa waaba la mutaabiceeyuu leeyahy wa ama xadiidu jaabir fahuwa xadiidun yarwiihi shucayb bnu isxaaq can alwsaaciyi can caطaa can jaabir ana rajula zawaja ibnatahu wahiya bikrun min hayri amriha faatat الnabiya sal ا l slam nebigay u timid fafaraqa baynahumaa rawaahu النasaa'iyu nasa'i baa wariyey warawaahu ayضa min xadiiثi abi xafs الtiniisi samictu اlwsaaciya qaala xadaanii ibraahim ibn mura can cطaaءi bn abi rabax qaala zawaja rajulu ibnatahu wahiya bikrun wasaaqa alxadiiثa wahada اlirsaalu la yadulu calى ana almawsuula khaطأu bimujaradihi waama xadiiثu jariir aladi ashaara albayhaqiyu ilaa annahu akhطأa fiihi calى ayuub xadiidkan waayo hadda annaga aan joogna jariir oo warinayo oo bayhaqi ou sidaa sheegtay farawaahu النasaaئiyu ayضa min xadiiثi jariir can ayuub can cikrima can ibni cabaas ana jaariyata bikran atat الnabiya sal ا slm ilى akhirihi warijaaluhu muxtajun bihim fi الصaxiix waqad taqadama qowlu الnabiyi sal ا l slam laa tunkaxu اlbikru ila biidnihaana waa soo hormaray gabadha bikradaa lama nikaaxa ilaa idinkeeda maahane xadiidka hadda baabka hadda aan soo akhrinayno gabadha bikradaa lama nikaaxa ilaa biidniha waa la qasbi karaa iyo ilaa biidniha way kala gedisan tahay ayb wahada nahyun sariixun fi lmanci owliyadiina lama kala saarin xadiidku ma kala saarin wahada nahyun sariixun fi lmanci waa nahyi cadoo arrintaa in la manciyey yacni ku cad faxamluhu cala alistixbaabi baciidun jiddan in lagu xambaaro waa mustaxab in lala tashtaa waa iska fiican tahay laakiin dhib ma leh haddaan lala tashan in lagu xambaaro baciidun jiddan waa aad iyo aaday u fog tahay ayb lanna nahyigu asalkiisu wuxuu keenaa taxriim saasuu keenaa wixii sunno ka dhigayaa laga rabaa marka wixii saarifkiisaa laga rabaa marka saarifku marka wuxuu noqonaa ijtihaad iyo qiyaas iyo maya waa in deliil kale la keeno in gabar bikraa la qasbi kara tilmaamayo sooma fahmin wafii xadiidi ibni cabaas walbikru yasta'miruhaa abuuhaa gabadha bikrada aabbeed waa ka idin dalbadaan soo marnay rawaahu muslimun wasaya'tii fahada khabarun fii macna almri waa khabarun bimacna alamri calaa ixda ariiqatayni ow amase khabarun maxduun waaye wayakuunu khabaran can xukmi sharci laga warramaayo marka la yidhaha hadii la dhaho khabarun bimacna alamri isaga waaba sideeda haddii aan la dhihin bimacna alamri waaye laakiin xaqiiqada sharcigu ka warramaa marka waalbikru yasta'miruhaa abuuhaa sharcigaa saas qabo waaye macnaheedu haddaan amar xataa la dhihin ayb laa khabaran can ilwaaqic dhacdo oo beri iska dhacdayoo waaqaca in laga warramaa ma aha ayuu leey waaqica in laga warramaa ma aha wahiya ariiqatu lmuxaqiqiin muxaqiqiinta marka ariiqadeeda ayb faqad tuwaafiqu amrahu sal اl ly slam wa khabarahu wanahyahu cala ana albikra laa tusawaju ila faqad tawaafaqa amruhu sal l slam wa khabaruhu wanahyuhu cala ana albikra laa tusawaju ila biidniha nahyiga nebiga amarkii nebiga khabarkii nebiga waxay isku waafaqeen inaan la guurin karin bikro ilaa biidniha maahan wa milu haadaa kan oo kalena yaqrubu wuxuu u dhowaanayaa min alqaaici shay maqduuca oo kale u dhowaanaya deliil qaaica wax kala gooyo ayuu u dhowaanayaa ayb wayabcudu kula albucdi xamluhu cala alistixbaab sunno in lagu xambaarana aad buu uga fogaanayaa warawa النasaaئiyu min xadiiثi cikrima can ibni cabaasin qaal ankaxa rajulu min bani اlmundir ibnatahu wahiya kaarihatun faata الnabiya sal ا ly slam faradda nikaaxaha waa celiyey waruwiya ayضa min xadiiثi cabdillaahi bni burayda can caaئiشha ana fataatan dakhalat calayha gabar baa u soo gashay faqaalat ina abii zawajanii aabbahay waa i guuriyey ibna akhiihi wiiluu adeer u yahay buu ii guuriyey liyarfaca bii khisiisatahu yacnii xumaantiisa sow aniga iigu kor yeelo wa ana kaarihatun anoo nacayo qaalad waxa uu yidhi marka waxay tidhi ijlisii fadhiiso xataa ya'tiya الnabiyu sala اllahu alay slam intuu nebiga ka imaanayo fajaءa rasuulu llahi sal ly slam faaqbarathu way u sheegtay faarsala ilaa abiihaa aabbaheed buu u cid diray fadacaahu waa u yeedhay fajacala alamra ilayhaa arrintaada adaa iskaluu yidhi marka marka taladaadaad leedahay waa adaa isguurin kara maahan macnuhu dabcan iyada isma guurin karto horaan u soo ogaanay iyada markay laakiin ogolaanshadeeda la helo kadibaa la tartiibina marayb faqaalat yaa rasuula allah qad ikhtartu maa sanaca abii waxay tihi rasuulka ilaahayow aabbahay wuxuu doortay anna waa door wuxuu aabbahay sameeyey waa yeelay walaakinnii aradtu waxaanse doonay an uclima inaan ogeysiiyoon yacni tuso anna linnisaa'i min almri shay naaguhu inay arrintu wax ku leeyihiin oo gabadha la guursanaya inay wax ku leedahay xadiidtaa dhaan marka wacamalu haadihi alqadaaya wa ashbaahiha cala alطayibi duuna albikri khilaafu muqtadaaha ibnulqayim marka wuxuu yidhi intaasoo adilaa in la yidhaha kulli garoob garoob garoob loo saaro waxa weeyaan buu leeyahay adilada waxay dalbanaysa wax khilaafsan wayna waa madhabkii oo nusuusta loo jiidaayo un wayna lianna اnebiya sala اllahu calayh ali wasalam lam yas'al can dalika gabadhaa nebigu ma dhihin heblaayoy garoob maa tahay mise gabar baa tahay nebigu ma kala su'aalin qaacidada imaamu shaafici dejiyena waa maxay tarku listifsaali istifsaalkoo laga tago fii maqaami alaxwaal tunazalu mansilata alcumuumi fi laxwaal shay iyadoo istifsaal ou geli kara haddii laga tago shayga cumuum mansiladiisaa la dejiyaa waa qaacida imaamu shaafici laga wariyo macruufa nam ayb walow kaana alxukmu yakhtalifu dalika lastafsala wasa'ala canhu wاshaaficiyu yunazilu hada mansilata alcumuum waa kaasa waa qaacidada imaamu shaafici wayaxtaju bihi kaiiran in badanna waa xujaystaa tarkulistifsaalka waana qaacida sax ah ayb aduu marka aaduu marka masaladan ugu dheeraaday alimaam ibnulqayim isku soo duubduub gabdhaha inaan la qasbi karin oo qof iyada markaa nin iyada aanay rabin inaan lagu dirqin karin oo walaayatulijbaar gabadha hadday bikro tahay waa la dirqin karaa waa la qasbi karaa iyo biduuni idniha baa la guurin karaa hadday qaangaar aysan ahaynoo gabar yar ay tahay dhib ma leh idin iyadu male taasoo kale laakiin hadday qaangaar tahay rashiidana ay tahay oo iyadu dad qof yani wax fahmaya ay tahay waa in iyada lala tashtaanayb masalada marka iyada sidaa weeyaan saasuuna abu daawuud marka uu baabeeya xadiidkan buuna u keenay ayb qaala xadaana moxamed bnu cubayd qaala akhbarana xamaad bnu zayd can ayuub can cikrima can اnebiy sal ا slm bihada اlxadiidi qaala abu daawuud lam yadkur ibnu cabaas ma sheegin wahaakada rawaahu الnaasu mursala dadku isagoo mursal ay wariyeen wahaakada rawaahu الnaasu mursalan macruufan isagoo mursaloo macruufa bay wariyeen dadka laakiin jariir in la mutaabaceeyey fii sunan ibni maaja ay mutaabacadiisa ku sugan tahay axaadiid kaloo badanna ay ku soo aroortay baabka waa aragnay ayb masaladan iyadaa ayb marka waxay u baahan tahay marka amaradan iyo nahyigan iyo saarif bay u wada baahan yihiin iyo takhsiis gabadha ka leexinayo gabadha bikrada ee qaangaarka baabun fi tayibi garoobkii xukunkeeda caddayntiisiiba u baabyahay garoobka iyada in lala tashto iyadana qaala xadaana axmed bnu yunus wacabdullahi bnu maslama qaala akhbarana malik can cabdillahi bni اlfadl can naafic bni jubayr can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam alayimu garoobka axaqu binafsihaa nafsadeeda iyadaa ku xaqnimo badan min weliyihaa kaga xaqnimo badan waa kaga xaqnimo badanta macnaha waxay tahay iyadoon amar cad iyadoo aynan siinin ma guuri karo waa inay amar siiso isaga iguuri inay tiraa markaa unba guurin karaan waalbikru bikradana gabadha bikradaa tusta'maru fii nafsihaa nafsadeeda waa laga idin dalbadaa wa idnuhaa idinkeedana sumaatuhaa ayb amarka marka waa khabar nebigu sharcigu ka sheegay ama waa amar siiqooyinka marka amarka waxaa ka mid a khabarun bimacna اlamri ayb marka xadiidka muslim baa warinaya wa hada lafdu اlqacnabiy weeyaan midkanna masaladii hadda aan ka soo tagnana waa u deliil garoobku isti'daankeeda inuu ka duwan yahayna xadiidkan marka waa tusaya qaala xadaana axmed bnu xambal marka masaa-ishu waxaa weeyaan marka laga hadlaayo culummadu ay masaa-ishu ay ka doodayaan adilada say usoo bandhigaan iyo say isu naqdiyaan iyo cilmibaa laga korarsadaan ninku laakiin hadduu uun dadkii uu aqoon jiray ag joogo iyo madhabkii isaga uu ku barbaaray uu akhrisan jiray keliya hadduu diinta u haysto ummaddii kale muslimkaa waxuu u haysanayaa dad baadi ku socda waxaad arkaysaa dad hadda masaa'il fiqhi ah oo saxaabada isku khilaaftay wuxuu isagu arki jiray waxaan ahayn maalinkuu arkay iyadoo laga sheekaynayo diin cuslaa timiduu leeyahay adiga marka waxaa weeyaan diinku wuxuu u baahan yahay kutubulkhilaaf waa badan yihiin masaa-isha yacnii kutubaha aqwaashii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada madaahibta way badan tahay qofku fiirfiirinay uga baahan tahay haddii kale muqallid uu yahay isaga waxba yuusan kala rajixin isaga ha iskaga dhaqmo waxaas diin cusubna maahano waxaa weeyaan dee diin axaadiid wadatoo a'immo imaamu shaafici lamida ay ku tageen maaha diin cusub ma aha nacam diintu lama dhihin midda shaafici wata keligeedaa diin ah nacam madhabka uu imaam kale watana diin cusub waa hala firdhiyo lama dhihin qof marka inuu waa wuu baran karaa madhab min almadaahib faqiih waa ku noqon karaa dhib ma leh laakiin waa inaanu tacasub iyo kala qaybqaybin muslimiinta dhexdeeda inuusan uga samaynin ayb madaahibtan dambe iyaguna oo yacnii a'immadan dambe ay yeesheen oo ijtihaadaadkooda iyagana ku dhisan taa un bay la mid tahay laba weel in lagu baaga ma aha marka haddaad aragta adiga shiikaad wax ka soo baratay iyo shiikaaga shiikh uu aad u sheeg sheegi jiray iyo oo la leeyahay maanta mas'aladaasaa lagu haystaayo saan waayo adiladu sidaan ma ahan oo sidan bay tahay haddii la yidhaahdo diin cusubaa timid inaad carriga gelisa ma aha iyadana iyo culummadaa la necab yahay culummadaa la necab yahay diin cusubaa timid oo kale say kuwii hore u dhihi jireenoo kale waay waxaan maxaa yeele culummada haddii mas'ale ay ku tageen sidan maahane waa sidan la yidhaha lama nicin nicid ma aha wa ilaa haddii kale waxay noqonayaan ibnulqayim in la yidhaha shaafici uu necab yahay bayhaqi buu necab yahay waxaas in la daldala hadhow marka nidaamka noocaasoo kalena dadka waxaa u doodo cilmiga yar iyo ducafaau lcaqli dadka aan oo dadka caamada un dadka inay uga eriyaan raba macnahaas marka taqliidku noociisa qadiimka iyo noociisa jadiidka waa un hal meel in la marsiiyo marka dadku waxaa weeyaan masaa'ishi waxaad arkaya iyadoo saa lagu kala jiidjiidanaya qofka haddii mas'alo yacnii sheekh mucaasira si u sheegay haddii la yidhaha sidan ma aha sidaan baa raajixa culammadu saanay dheheen adiladan baa jirto qofku inuu kula doodo waa leeyahay laakiin ma laha inuu yidhaha culama sheekhaas caalimkaad necab tahay inuu sanka kaa geliyo ma aha taase waxay la mid tahay uu ninkii yidhaha masaladan shaafici waa ku sawaabku kuma uunan waafaqin waa ninkii isagoo ku yidhioo kale shaafici baad caynaysaa niyo cayda ka daa waxa ma dhaantan qofku hadduu saa ku tarbiyoobana weligiis cilmi ma baranayo weligiis waxuu ag fadhina hal kitaab iyo hal shiikh ra'yigiisa marka u fuqaaga inaad ballaarisaa fiican dad yacnii ahlu cilmiga dhammaantood inaad siiso wixii wasfigaas lahan sheega aniga macam oo culummo muxadisiin fuqaha ah sii yacni qalbigaaga qaala xadaana alxasan bnu cali nam qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana sufyaan can ziyaad bni sacdin ayb can cabdillaahi bn اlfadl biisnaadihi wamacnaahu qaal ahayibu axaqu binafsiha min waliyiha wاlbikru yasta'miruhaa abuuha qaala abu daawuud abuuhaa laysa bimaxfuudin yasta'miruhaa uu ka idin dalbanaya abuuhaadaas maxfuud ma ahan buu leeyahay ruwaadda badankood waxay yidhaahdeen wاlbikru yasta'miruhaa bis bay yidhaahdeen qaala xadaana alxasan bnu caliyin marka abuuha laysa bimaxfuud min xaytu riwaaya u jeedaa haddaa adiga la soo boodoo tiraa waa kan aabbihii waa laga reebay warkan abu daawuud xugun ma aha xugun xugun wuxuu ku yahay keliya un min xayu sanad ayb adiga marka taa waxaa lagu xujaynayaa aabbaha yaa ka yaa yacnii haddaan aabbihii xataa la xusin ee la yidhi walbikratu tusta'mar gabadha bikradaa waa laga idin dalbadaa ama laa tunkaxu lbikru ilaa biidniha haddii lagu yidhi cumuumaa meeshaas ku jiro bikrada lama guuriyo ilaa idinkeeda maahane adiga aabbaha iyo awowga ka reebaa deliil lagaa rabaa marka deliilka aad aabbaha iyo awowga uga reebtay wa abuuhaa laysa bimaxfuudin deliilkuuma noqonayo sababtoo ah kaba reebba aabbaha cumuumka meeshan ku jira waxaa uga khasistaa lagaa rabaa qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala akhbaranaa cabdurazaq qaala anba'naa macmar can saalix bni kaysaan can naafic bni jubayr bni mucim can ibni cabbaas ana rasuula اllahi sal l slama qaal laysa lilweliyi weliga uma sugnaanin maca hayibi garoobka maceeda amrun amar amara kuma laha walyatiimatu yatiimada gabadha bikrada qaangaarka ahna tusta'maru waa laga idin dalbadaa yani agoonta ahayd tusta'maru waa laga idin dalbadaa wasumtuhaa iqraaruha wasamtuhaa aamusitaankeedana iqraaruhaa weeyaan ayb gabadhan markaa haddii la yidhaha yatiimada aabbaheed sooma dhimanin ee awowgii aadba lagugu xujayn karaa nacam aabbihii inuu dhinto awowgii noolyahay sooma dhici karto awowga kuwaanuu ku jiraa marka idinka iyaganu qaadanaya qaala xadaana alqacnabiyu can maalik can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abihi can cabdiraxmaan wamujamic ibna yaziid alansaariyayni can khansa'a binti bintihaam muxuu idin dhigi binti khidaam alansaariya ana abaaha aabbaheed zawajahaa waa guuriyey wahiya hayibun iyadoo garoob ah fakarihat daalika way nacday fajaacat rasuul llahi sal slam nebigay u timid fadakarat daalika lahu arrinkaabay nebiga u sheegtay faradda nikaaxahaa nikaaxeedii waa celiyey bukhaari baa xadiidkaa warinaayo waxaana laga qaadanayaa garoobka in laga amar dalbanayo ila baabku hadda baabun fi hayi baan ku dhex jirnay baabun fi اlakfaa kuwa yacni markaa kufafka kufafyaalka yacnii kuwa yani awaanka aweenta ninka iyada u dhigmee kukufka ah kufkaa meelaha laga eegayo axkaamtaa caddaynteediibuu u baab yahay baabkan kafaa'ada yani ay fi اlkafaa'ati kafaa'adii yani caddaynteedii ayuu u baab yahay baabkan qaala xadaana cabdulwaaxid ibnu khiyaad qال أخبرنا حmاd qال أخبرنا محمد بن cمر عن أbي سلمة عن أbي هريرة أن أbا hindin ninka أbا hindi la yihah xajma النبي sl اه sلم nebiga ayuu toobay filyaafuuki ayuu ka toobay meesha nushnushlayda ah cunuga yarkaa markau dhasho meesha boodboodaysa alkaas ayuu ka toobay faqاala النبiyu slى الlaه عليه لي وsلم nebigu waxau yidhi ya bني bayaadة ree bني bayaadow ankixuu أbaa hindin ninka abuuhinda u guuriya ayb yaa bani bayaada ree bani bayaadow ankixuu abaahindin ninka abaahindi la yidhaahdo u guuriya oo yacnii gabdhihiinna u guuriya wankixuu ilayhi isagana macnaa xaggiisa ka nikaaxsada ayb wa qaala waxa uu yidhi in kaana fii shayin mima tadaawowna in kaana haddii uu yahay fii shayin wax mima tadaawuuna bihi waxaad isku daawaynaysaan khayrun khayr haddii uu yahay faalxijaamatu fa hiya alxijaamatu waa toobinta daayadaa marka waa toobinta hy meesha yaa bani bayaada ankixu abaa hindin muxuu dhigay kabacdi hamzada waa wasl hamsatulqadciu ka dhigay soma hamzada wou saaray alifka hamzou saaray soma waankixuu ilayhi uu guuriyo oo u doona waankixuu ilayhi marka isaga u doona ka doona idinka yani gabdhii yani raggiinna gabdho uga doona saasuu noqona idinka raggiinnana gabdho uga doona ninkaasoo yani gabdhihiisii ilmihiinni u guuriya wiilashiinna u guuriya saasay ka dhigan tahay xadiidka marka meeshan waxa u keenay kafaa'ada inaan xirfooyinka laga fiirinayn maxaa yeele xirfooyinka haddii la yidhaha xirfooyinka ugu liito waxaa ka mid a qofkan yacnii toobinta samaynayo qofka toobinta samaynayo xirfooyinku ay carabtii ka faanfaani jireen w walidaalika marka waxaa soo aroortay kasbu اlxajaami khabiiun ninka toobinlaha ah kasabkiisu waa xun yahay waa kasab xun marka qofkii xirfaddaa ku shaqaysanaya in loo guuriyo laga guursado hadduu nebigu amray xirfooyinku ictibaar kuma saasaa marka xadiidkan halkan isaga u u keenay laakiin ibnu cabbaas wuxuu dhihi jiray kasbulxajaam xaaraan ma aha maxaa yeele walow kaana xaraaman nebiga ma bixiyeen oo waxaa sugnaatay nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu istoobay ninkii toobayna diinaar inuu siiye wa acdaa abaa daybata diinaaran diinaaruu siiye hadday xaaraan tahay nebiga uguma kaalmeeyeenba xaaraan xaaraan maaha iyadu laakiin kasab danii'a waayo marka loo fiiriyo kasabyada kale haddana iyadoo saa ay tahay in laga guursado loo guuriyo nebigu wou amray kafaa'adu marka dhinacaa ma leh amaa diinta iyada iyo xurnimada nusuusaa ku soo aroortay de diinta iyada walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna iyo iyo waxaa soo arooray yacnii qofka idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuhu iyo yaa soo aroortay xurnimada iyadana waxbaa ku soo arooro bariira markay xorowday oo ninkeedii addoonka ah muqiid isagoo weli addoona iyada ka hor xorowday marka khiyaaraa la siiyey marka khiyaar ayaa la siiyey wayna ka tagtay walidaalika ninkeeda nebigu u yimid markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow iiga ergey orod markaasuu intuu nebigu u yimid uu yidhi ninkaagii ma haysanaysaa markaasay waxay tihi rasuulka ilaahayow ma waxay soo degay miyaa mas adaa u shafeecaya inamaa ana shaaficun buu yidhi anugu u shafeecaya erge un baan u ahay laa xaajata lii fiihi wax dhana kama lihiitin rasuulka ilaah iyoda waxaa laga qaadanayaa marka fiqinimada iyo addoonnimada u ahay waxa khiyaarka loo siiyey gabadhan ee wax kale wasfi kale khiyaarku ma keenin marka wasfigan maadaama lagu camal falaayo khiyaar uu keenay sababay kafaa'adana marka waa in lagu ictibaariyo addoonnimada iyo marka waxaa ictibaar leh diinta iyo xornimada labadaa qof waxbaa ku fiirin kara wixii ka soo haro waxaa weeyaan waa caadaad dadku un ay leeyihiin nasabka bacd alculamaa waxay yidhahdaan nasabku kafaa'o waa laga fiiriyaa laakiin nasabka laga fiirina kaan annagaa fahmayna ma aha noo soo degdegayo ee iyagu midkay fuqaadu ka hadlayaan waxaa weyaan carab iyo cajam iyay ka hadlayaan quraysh iyo carab inteeda kale iyo way kala fadli badan yihiin ay leeyihiin oo ficlan yacnii fadli badnaantaas ha jirto oo carabtu way ka fadli badan tahay acaajimtu xadiidka nebiga wuxuu ahaa in allaha ikhtaara kinaanata min waladi ismaaciil ilaahay wuxuu doortay kinaana ismaaciil ayuu ka doortay duriyadiisa waa carabtii marka carab marka allah doortay nebigaa sidaa dhahayan fadli ha lahaadeen quraysh sidoo kale bani haashim sidoo kale laakiin kafaa'a iyada markaa yacni nikaax ma lagu dhisi karaa culammadu in badan waxba macnaa male bay leeyihiin axaadiid badanay keenaan marka bilaaloo guursaday abubakar walaashii iyo faadimo binti qays usaamaa guursaday usaamat bni zayd iyo laakiin iyagu waxay leeyihiin kafaa'adu inay raalli ku ahayeen baa laga yaaba hadday naagtu raalli ku tahay nin iyada aan kukuf ahayn inay guursato dhib ma leh taa iyado kafaa'adan haw fahmin in laga wado naagtu nin aan kukuf ahayn maba guursan karta in la leeyahay diinta umbaa middaa ictibaarkeeda leh addoon xataa haddii uu yahay oo ku kor xorowday way iska haysan kartaa nikaaxeedii waa isaga baaqi ahaan kartaa laakiin hadday iyadu raalli ku tahay waa gooni haddaanay raalli ku ahayn wax nikaaxa loo joojin kara way tahay kafaa'adaa marka nasabku annagu saan u naqaano ah qolooyin dhan ama dad dhan in la yidhaahdo waa nasab dhiman iyo ninkii guursadaa waa yacnii ummaddow ka takoornaanayaa iyo sidii najaasoo kale loola tacaamulayo weelka oo wax ku cunoo kale wax laguma cunaayo iyo sheekadaas maaha wax fuqahadu ay ka hadlayaan taas ma ahan taas iyo middan isma laha middan caado aad u foolxun ayb baabun fii taswiiji man lam yuulad baabun ayaada kani baabun baab weeyaan fii taswiiji man qof guurintiis haween guurinteeda lam yuulad aan la dhalinba gabar aan weliba la dhalin ma la guurin karaa baabkan taas u baabaynayaayani qofku see u guurin karaa gabadha ii dhalan doontaan kuu guuriyey maxay noqoneen taasuu marka sheegay uu baab uga dhigay man lam yuulad yani ay man lam yuulad bacdu waa qofaan weli la dhalin qaala xadaana alxasan bnu caliyin wmoxamed bnu lmuhanaa almacnaa ay almacnaa waaxidun qaala ahbaranaa yaziid bnu haaruun qaala anba'anaa cabdullahi bnu yaziid yaziida bni miqsam aلhaqafiy وهو البصري yب صدوq أخرج xadيiثه أبو داود من أهل الطائف ahاa qال xdثنيi sاaرة بنت مقسم الثقفية laa تعرف مجهuلة laa تعرف أخرج xadيiثhا أبو داود أنها سمعت مymuنة بنت كردم ayay mقشhay وهiy صحاaبية من صغار الصحاaبة أخرج xadيiثha أbو dاود وبن mاaجة وlaha xadيiث qاaلت waxay tihi kharajtu maca أbي aabbahay baan la baxay fيi xajaةi rasuuli الlahi sl sلم nebiga xajkiisii fara'aytu rasuul الlahi sl ل slm nebigaan arkay fadanaa ilayhi ayb aabbahay baan la baxay bay tihi xajaة الwadaaci fara'aytu rasuul الlahi sl ل slm nebigaan arkay fadanaa ilayhi uu u soo dhowaaday abi aabbahay baa u soo dhowaaday fadanaa abii aabbahay baa dhowaaday ilayhi nebigiiba u soo dhowaaday wa huwa calaa naaqatin isagoo hal korkeed saaran nebiga lahu uu lahaa ayb fa waqafa waa istaagay wastamaca minhu waa dhegaystay ayb wuu dhegaystay fa waqafa waa istaagay wastamaca minhu wuu ka dhegaystay wa macahu nebiga isagoo markaa wato diratun ul yar kadirati اlkutaab usha macallinku ilmaha ku tumo oo kale ilmaha dugsiga yani alkutaab waxaa weeyaan ardada dugsiga dhigata ee yaryar way ushay markaa yartaa lagu garaaco ayb sirbida ah taa isagoo markaa wato fasamictu alacraaba ree baadiyihii baan maqlaya iyo wannaasa dadka wahum yaquuluuna iyagoo dhahayo addabdabiyata dabdabiyata dabdabiyata waa ismu sawt magac marka sawt usha marka wax lagu garaacayo codkan bixisaa bay dheheen man dabdabbe yay bixinaysaa man marka macnuhuna waxaa weye waxaa lagu nasbinayaa taxdiir taxdiir bay ku nasbisan tahayo addabdabiyata yacni ixdaru dabdabiyata iska ilaaliya usha warusha warusha warusha iska ilaaliya saa iyagoo dhahaya ayb macaani kalena waa lagu sheegaa fadanaa ilayhi waa u soo dhowaaday abi aabbay baa u soo dhowaaday faakhada biqadamihi nebiga lugtiisii buu ku dhegay oo qabtay faaqara lahu waa u qiray faaqara lahdan macnahan hadda waxaa muuqato wuxuu u qiray ficilkaas waa inuu lugta ku dhego iyo u qiray riwaayada imaam axmedaa fasirayso faaqara lahu rasuulu اllaahi sala اllahu calayh ali wasalam faaqara lahu rasuulu اllahi sal l slam nebigii ayaa u qiray ninkaa can dalika alcamalu u qiray waay shaarixan laakiin cawnulmacbuudka iyo fatxulwaduudka iyo iyagu waxay leeyihiin faaqara lahu faaqara ninkii baa qiray lahu lirisaalati rasuulillaahi rasuulka risaaladiisiibuu qiray faaqara ninkii wuxuu qiray lahu risaaladii rasuulkuu qiray saasay ka dhigayaan waxaad moodaade ninkan nin xaj u socdo waayo nebigii la socdo waay risaaladii nebiga dabcan nin mar hore qiray waay marka macnaha fiicani saaxibu badililmajhuud wuxuu leeyahay riwaayada imaam axmedna ay bayaaninayso faaqara lahu rasuulullaahi faacilkii nebigoodu ka dhigay taasaa marka fiican faaqara lahu nebigii markaa wuu u qiray sidaa inuu lugtiisa ku dheganaado wawaqafa calayhi wawaqafa waa istaagay cinda waqtiisii buu istaagay wastamaca wuu dhegaystay minhu nebiga xaggiisu alxadiida ka dhegaystay faqaala wuxuu yidhi innii xadartu jeysha caharaan inii anigu xadartu waxaan xaadiray jeysha caaraan caharaan jeyshkiisii qaala bnu lmuhanaa jeyshu khahraan ayuu yidhi man faqaala daariq ibnu lmuraqac waxa uu yidhi jeyshii markaa caharaan waa dagaallo wakhtigii jaahiliyadii iyo dhacay ayb aaraanna marka khaharaanna waa lagu dabdiyey marka wuxuu leeyahay faqaala طaariq bnu lmuraqac ayaa waxa uu yidhi man yucdiinii rumxan yaa i siinayo waran bihawaabihi igu siinayo abaalmarintiisa yaa waran ii soo dhiibayo isiiyo abaalmarintiisa aniga aan siinayayo diyaar aan uga dhigaya qultu waxaan idhi buu yidhi marka aariq wamaa hawaabuhu waxaan u jeedaa qultu waxaan idhi waxaa dhahayo kardam maymuuna aabbaheed maymuunat bnu kardam qultu waxaan idhi buu yidhi marka wamaa hawaabuhu waa maxay abaalmarintiisu qaala waxa uu yidhi usawijuhu waxaan u guurinayaa awala bintin takuunu lii gabadha ugu horrayso aniga ii sugnaatoon dhalo yaan u guurinayaa fa acdaytuhu rumxii warankii baan siiyey marka uma qibtu canhu waan ka maqnaaday xataa calimtu intaan ka ogaaday annahu qad wulida lahu jaariyatan in gabarh loo dhalay wa balaqad ay qaan gaartayoo weynaatay weliba uma ji'tuhu waan u imid faqultu lahu waxaan ku idhi ahlii ehelkayga jahizhunna diyaari ilaya aniga ii diyaari faqultu lahu waxaan ku idhi ahlii ehelkayga jahizhunna lii ii diyaari faxalafa wuu dhaartay allaa yafcala inuunan samaynaynin xataa usdiqa intaan ka meher siiyo sadaaqan jadiida meher cusub hawelada waxuu ku qaatay mogta warankii ilaa meher cusub aan ka siiyo hayra aladii kaana baynii wa baynahu kii ani isagana dhex maray aan ahayn waxalaftu waan dhaartay anna allaa usdiqa inaanan mehersaynin hayra aladii acdaytuhu kii aan siiye ma ahani faqaala rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi wa biqarni ayi nisaa'i hiya alyowm oo wa biqarni ayi nisaa'i wa biqadri ayi nisaa'i naagaha qadarkooda kee ahoo hiya iyadu alyowma maanta ay tahay yacni waa imise jir maantoo ka wada naagaha yacni qadarkeeda naagaha ay kala eg tahay tay maraysa hadda qaala waxa uu yidhi qad ra'at alqatiira qad ra'ad waxay aragtay alqatiira ciro ciradii bay aragtayba ayb qaala waxa uu yidhi araa an tatrukahaa waxaan arkaa inaa isaga tagto ayb qaala waxa uu yidhi faraacanii daalika arrintaaba ay argagax gelisay wanadartu ilaa rasuulillahi baan eegay sal l slam falamaa ra'aa dalika minii kaagaa markuu xaggayga ka arkay argagaxaa qaala waxa uu yidhi laa ta'hamu ma dembaabaysid walaa saaxibukana ma dembaabayo yacnii adna dhaartaadii ku dembaabi maysid isagana dhaartiisii ku dembaabi maayo maxaa yeele isaga muxuu ku dhaartayna wallaa ilaahan ku dhaartay meher cusub maayo si kale inaanan kuusii kugu sawjaynaynin kanna muxuu yidhi ilaahan ku dhaartay inaanan meher cusub u bixinaynin haddii gabadhiiba layska dhaafo marka yaa dembaabayo qofna ma dembaabayo macnuu marka sidaa weeye laa ta'hamu walaa saaxibukana ma dembaabayo walaa saaxibuka ya'hamu saaxibkaana ma dembaabayo qaala abu daawuud walqatiiru shaybu weyaan waa cirada xadiidkan marka waa daciifo qofkaa majhuulka ahaa ku jiro ujeedkii marka loo keenay mmka xadiidkii baa daciif noqday nacam abu daawuudna de baabka wixii ugu dhow iyuu keeni jiray قال xدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبدالرزاق قال أنبأنا بن جurayج قال أخبرني إبراهيم بن مaysرة أن khاalته أخhبرته waxay u sheegtay عan امرأة qاaلت هiy مصدقة qاaل أخhبرني إبراهيم بن مaysرة أنa khاalته أخhبرته عan امرأة qاalad waxa ay tihi hiy مصدقة weeyaan tu loo meher siinaayo imra'atu sidqin hiya iyadu imra'atu sidqin saama idin dhigaayo imra'atu sidqin weeyaan nacam ayb qaalad waxa ay tidhi bayna abii fii khazaatin fi ljaahiliyati uu ku jiro id ramiduu way cagagubteen oo yacnii way kuleelyoodeen faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi man yucdiinii naclayhi yaa labadiisa kabood isiinaya waunkixuhu awala bintin tuuladu lii aan ku nikaaxa gabadha ugu horraysoo la ii dhalo fakhalaca abii aabbay baa wuxuu u siibay naclayhi fa alqaahumaa ilayhi waa u tuuray fawulidad lahu jaariyatun baa loo dhalay fa balagad way qaan gaartay fadakara naxwahu walam yadkur qisata alqatiiri ma sheegin xadiidkan isagana daciif weeyaan waxaa ku jirta can imra'atin tan imra'atin qaalat ayb hiya musadaqatun imra'atu sidqin hiya musadaqatun daalku waa idin kordhiga maaha ya musadiqatuna taasaa saasaa roon hiya musadiqatun mid run sheegayso imra'atu sidqin weeyaan yaa qaalad waxay tidhi wasfiga naagta musadiqatun wabilahi towfiiq sal اllah slm alaa nabiyina mxamed wala ali